maamulka gobolka daadmareer iyo kan degmada oodweyne ayaa hadagugugooy dhismo iskool hoose oo lagu hirgeli deegaanka balle muuse oo ku tirsan gobolka daadmareer kaseyti e mashaariicda dowlada hoose ee ku hirgeliyay gobolkaseyti mas-uuliyiinku dareerta wasaaradda walabarashada xildhibaana maamulka gobolka daadmareer iyo kan degmada oodweyne iyo ku qeybgalay hadagugooyowga agaasimaha waxda qorsheynta ee dowlada hoose mustaf faarax iyo xaqiyaha dowlada hoose iyo ku werbiyey dhismo dugsigun waxaanu ku sugannahay magaalada balle muuse oo ay dowladda hoose xalay ka jarayso iskuulkii ay ka hirgelisay mashaariicdii iskuulkan oo ay baahi weyn u qabeen dadka deegaanku islamarkaana ka yimi baahi dhinaca bulshada ah markiibana ay dowladda hoose ka jawaabtay alxamdulilah maanta ilaahay wuxuu nagu sugay inagoo caafimaad qabna oo nabad qabna inayn maantana xaliga ka jarno waana iskuul u dhamaystiran yahay dhinaca kuraastoo kalena ay yaallaan waana magaalo marka laga hadlayo dhinaca deegaanka oo kale baahi weyn u qabtay dhinaca waxbarashada maadaama dad badan ay degan yihiin caruur badanna ay joogto muhiimna ay tahay in la gaadhsiiyo adeega waxbarashada carruurtaas waxaynu ku sugannahay mashruucan oo dowladda hoose hirgelisay oo ah iskuul waxbarasho islamarkaana baahi ka timi bulshada ah oo dowladda hoosena sidii la rabay uga jawaabtay waxaa intaa dheer inaan iskuulka dhismihiisa qudhaanee dowladda hoose ka koobnayna qalabayntiisiina la raaciyey sidoo kale waxaan halkan aad uga mahad celinayaa bulshada magaaladani oo halkan ka ballanqaaday macallimiintii qayb ka mideena iyagu gunnadooda ay bixin doonaan oo waxyaabaha la ysdheeriyey ee horumarka iyo mashaariicaha lagu kala jiito waxaa halkan ka muuqatay in iskuulka baahidi diisii kale ay ka hadlayeen baahiyahaasi waxay ku xidhan yihiin ardayda tiradeeda iskuulkaasi maanta hadduu noqdo iskuul taya loo shaqeeya arday badan baa halkan ka muuqata ilaahay mahaddii ubad badan baa halkan ka muuqda ubadka haddii iskuulka lagu xareeyo oo galaasyadaasi buuxsamaan waxaa imanaysa inuu ofiska yimaado inuu feedhinka yimaado adeegyada kale oo dhammi waxay daba socdaan siduu iskuulkaasi u shaqeeyo marka waxaan rajaynayaa bulshada inay iskuulkaas mid shaqeeye noqdo waxaa jira goob badan oo mashaariic sanadkii horeanu ka hirgelinay sidan oo kale laakiin aan sidii lagu talagalay u shaqayn waana ayaan daro bulshada unbaanay ku kala xidhantahay siday u aragto aragtideeda dhanka horumarka iyo baahida waxbarashada marka waxaan rajaynayaa inuu iskuulkani noqon doono iskuul shaqeeya bulshaduna ay si wacan uga qayb qaadan doonto dhinaca kala walgorodka gobolka daadmareer iyo kan degmada oodweyne ayaa kumahadnagay iskoolkan dowladda hoose iyo ku hirgeliyay deegaanka balle muuse haddii aan ka warramo baahida ay u qabtay degmadani waxbarasho ama iskuulka waxaa la odhan karaa dadkaa magaranaysaa ilafilka ama wixii wax iga yar oo wax qoraabay inaan magaranaysa qof meel ka yimi mooye ama magaalo wax ku soo barta mooye inaanu jirin imanka insha allah maanta marka xaliga laga jaro waxaannu rajaynaynaa inay noo furaato dadna u ka soo baxo dadkooda iyo dalkoodaba anfaca ilaahay mahadii ma garanaysaa kasako waxaa mahad iskale maayarka isuduwaha waxbarashada iyo tacliinta ma garanaysaa xildhibaanada ayaguna ma garanaysaa la dadaalayey dhammaan waxa ay naga mudan yihiin ammaan iyo mahadnaq waanu ku aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaynaa waana loo dhagax dhigay waana loo sameeyey
baahidii waxbarashada aan u qabnay ugu horrayn doono bilowgeeda ti lagaga bixi lahaa aad iyo aad baan ugu baahnayn ilaahay baana mahad leh oo noo suuro geliyey waxaa kaloo aan ugu mahadnaqaynaa gobolka ma garanaysaa ay nooga timi waxqabadkaas uu nooga yimin aad iyo aad baan isagana ugu mahadnaqaynaa
baxda walabarashada iyo maamulka deegaanka ayaa iyoonas isku mida in sheegay in ballanbalaya geeka awlaadiya oo heleen walabarasho dowladda hoose ee ballanqaadi taasaytoo bilaashe